bsmi illaahi الرxmn الرaxim alxamdu لlh rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacala baabu ma jaءa fi اlishaarati baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaaa ku yimid fi lishaarati ishaarada xugunkeeda ishaaradana waxaa laga wadaa ataxiyaadka farta in lagu ishaaro ishaaradaa wixii ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadahanaa maxmuud bnu haylaan wa huwa almarwasiyu wa yaxya bnu muusaa qaala xadahanaa cabdurazaaq wa huwa bnu hamaam asancaani abu bakr alximyariyu can macmarin wa huwa macmar bnu rashid abu curwa can cubaydillaahi bni cumara can naaficin can ibni cumara ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nebigu idaa jalasa fi salaati salaada dhexdeeda hadduu fadhiisto wadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu saarayey calaa rukbatihi jilibkiisa korkeeda wa rafaca isbacahu fartiisana kor buu yeelaayey kor u qaadayey allatii farta oo talil ibhaama suulka ku xigto waa midaan marka murugsatada layidhaha ama musabixada ama sabaabada yadcuu bihaa sidaasuu yeelaya yadcuu bihaa xaal uu ku ducaysanaya marka iyadaas waa ku ducaysanaya marka yacni tashahudka markuu akhrinayo adciye iyo waxbuu leeyahay tashahudka marka fartiibuu kor u qaadayey waa taagayey isagoo ducaysanaya wayaduhu lyusraa gacantiisa bidixdaana calaa rukbatihi ayuu yeelayay jilibkiisa baasitahaa isagoo markaa fidinayo calayhi korkiisa ku fidinayo gacanta bidixdaana jilibka bidixduu saarayay isagoo fidinayo oo aan laabaynin midigtana waa laabayey sabaabada keliya ayuu kor u qaadayey marka waana ku ishaarayey xadiidkan marka wax dhaqdhaqaajin ama sheegin riwaayaadka saxiixana saasay u badan yihiin oo marka ishaaradaasay tilmaamayaan xadiidka muslima wariyey saanu u wariyey abu daawuud iyo ibnu maajahna waa wariyeen dhaqdhaqaajinta hal riwaayay ku timid oo iyadana marka toddoba qof meelahaas uu khilaafay raawiga oo ay shucbo iyo sufyaanu thawri iyo ku jiraan saa darteed marka dhaqdhaqaajintu waa shaad nacam waxay khilaafsan tahay maa rawmaa rawa aljamaaca waxay jamaacadu wariyeen ayay khilaafsan tahay nacam shaadkuna de waxaa la yidhaahdaa macrifatu lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu ayb hadda marka waa ka owleysan yihiinoo bilcadaday uga owleysan yihiin wa bilxifdina waa uga owleysan yihiinoo jaanibkan sufyaanu thawri iyo shucba iyo ayaa ku jiraan ayb ishaaradaasa marka soo aroortay xadiidka abu daawuudka cabdullaahi bnu zubayr oo warinayo walaa yuxarikuhaa nafyiga oo ku jirana isaga dacfi baa ku jira kaas marka ishaaro un farta in la taaga bis sidaasa ayaa axaadiidta xooggeeda ay tahay qaala wafi lbaabi can cabdillaahi bni zubayr wa numayrin alkhusaaciyi wa abi hurayrata wa abi xumaydin wa waa'il bni xujrin qaala xadiidu bni cumara xadiidun xasanu gariib laa nacrifuhu ila min xadiidi cubaydillaahi bni cumar ila min hada lwajhi maahan qaala waalcamalu calayhi cinda bacdi ahli lcilmi camalkuna kan korkiisuu ahaaday oo ishaaradii waa cinda bacdi ahlilcilmi ahlucilmiga qaarkood agtooda min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama iyo wataabiciina ah yakhtaaruuna waxay dooranayaan al ishaarata gacantii in lagu ishaaro farti tilmaanta fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa wa huwa qowlu asxaabinaa waana qowlka ay qabaan asxaabteenna ahlu xadiidka ah buu leeyahay ayb ishaaradaasay qabaan marka tarjamadii xadiidku mudaabaqadoodu waa daahir xadiidku waa saxiix camalkuna isaga ayuu ku badan yahay sida uu sheegay fiqhi ahaan qaala baabu maa jaaa fi tasliimi fi salaati baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaa ku yimid fi tasliimi fi salaati salaamo noqsiga salaada dhexdeeda lagu salaamo noqsado qaala xadahanaa bundaar wa huwa moxamed bnu bashaar qaala xadahanaa cabduraxmaan bnu mahdiy wa huwa albasriyu limaam qaala xadahanaa sufyaan wa huwa athawriyu can abi isxaaqa wa huwa abu isxaaq asabiciyu camr bnu cabdillaahi alhamdaaniyu can abi laxwas can cabdillaahi abulaxwas marka can abi laxwas can cabdillaahi waa ibnu mascuud can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam anahu kaana yusallimu can yamiinihi nebigu waa salaamo noqsan jiray midigtiisa ayuu u salaamo noqsan jiray iyo wa can yasaarihi bidixdiisa asalaamu عalaykum waraxmat اllah asalaamu عalaykum waraxmat اllah ayuu dhahayay qaala wfi lbaabi can sacdi bni abi waqaasin wbni cumara wajaabir bni samura wاlbara wacamaar wawa'il bni xujrin wacadiy bni camiirata wajaabir bni cabdillaahi qaala xadiidu bni mascuudin xadiidun xasanu saxiix weeyaan qaala waalcamalu calayhi cinda akhari ahli lcilmina sidaas waaye min asxaabi nabiy sal l salam iyo waman bacdahum labada salaamo noqsi wa huwa qowlu sufyaan athawriy wabni اlmubaarak wa axmeda wa isxaaq ayb marka hadda tarjamada uu bixiyey waa laba salaamo noqsi ayb salaanta marka dhowr meelaa laga baxdiyaa meesha koowaad waxay tahay xugunkeeda salaamo noqsiga xugunkeedu muxuu yahay xugunkeedu waa rukni arkaanta salaada ka mida oo iyada la-aanteed salaad lagama bixi karo xadiidkana wuxuu ahaa miftaaxu salaati اطuhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaada waxaa looga xalaaloobaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum intaan la dhihin wixii salaada xaaraan ku ahaa weli waa xaaraan ayb taas waa mid meel kalena waxaa laga baxdiyaa cadadka salaanta cadadka salaanta marka hadda baabkan wuxuu tilmaamay waa labo ayb labadaas marka baabka soo socdana wuxuu keeni doonaa hal salaamo noqsi marka halka salaamo noqsi baabka kan ku xigaan uga hadlaynaa ayb baxdi kalena waxa uu yahay oo salaanta ku jiro salaanta sifadeeda sifatu tasliim sifada loo salaamo noqsanayo marka say noqonaysaa haalib nebiga waxaa u badneed axaadiidtiisa sidaan assalaamu calaykum waraxmat ullah midigta iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixda ah ayb xadiidkii waa'il waxaa ku jirtay fii sunan abi daawuud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu midigta ah iyo bidixda oo assalaamu calaykum waraxmatullah bis ah taasna marka waa axyaanan nebigu uma badnayn tanu u badnaa marka wabarakaatuhu midigta bidixdana laga reebo ma badnayn marmar buu dhihi jiray waxaa kaloo iyadana soo aroortay assalaamu calaykum waraxmatullah iyo assalaamu calaykum oo bidixdaa bis oo raxmatullaahi aynan la soconin ayb saddexdaasba middan dambena saxaabo badan baa laga wariyey ayb sifadiina marka iyadu sidaas waa ayb amaa cadadka wuxuu yidhi baabun minhu aydan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan minhu min aladii qablahu ayuu ka mid ahaaday aydan yani minhu markaa min atasliim baabu maa jaءa fi tasliim ayaa soo hormaray qaala xadahanaa moxamed bnu yaxya الnaysaburiyu wa huwa moxamed bnu yaxya الduhliyu الnaysaburiyu waa saaxibu zuhriyaat qaala xadahanaa camru bnu abi salma wa huwa camru bnu abi salmata الtinisiyu saduuq lahu awhaam akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can zuhayr bni muxammadin wa huwa zuhayr bnu muxamed altamiimiyu alkhuraasaaniyu ninkan marka zuhayr axaadiiuhu axaadiidta ay ka warinayaan shaamiyiinta waa bawaatiil waa daciif zuhayrkan idaa rawaa canhu shaamiyuuna xadiidkiisu aaduu daciif u yahay bal waa baatilba haddii ay ka wariyaan hayru shaamiyiinna xadiidkiisa waa lasoo dhoweeyaa hadda marka riwaayadiisan waxaa ka warinaya camru bnu abi salama waa shaami camru bnu abi salamata atiniisiyu waa shaami leanna waxaa la yidhahdaa abu xafs addimashqiyu marka axaadiidtaas baatilkuu ka mid yahay marka kan ayb imaam axmed baaba la su-aalay oo wuxuu yidhi zuhayr bnu muxamed yarwi canhu shaamiyuuna albawaatiil ayay ka wariyaan mararka qaarna mowduuc bouba gaarsiiyey markaasaa la yidhi ka waran xadiidkan oo atasliimata alwaaxida sheegayo ee uu ka warinayo camru bnu abi salamata tinisi mila dalika buu yidhi kuwaas baatilka oo kala waayo can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama kaana yusallimu fi salaati salaada dhexdeedu ku salaamo noqsan jiray tasliimatan waaxidatan hal salaama noqsi tilqaa'a wajhihi hortiisa suma yamiilu ila shiqi اlaymani shay-an dabadeedna dhanka bidix ee dhanka midigta ayuu wax yar u leexan jiray isagoo sidaa u taagan ayuu wuxuu dhahaya u fadhiyo assalaamu calaykum waraxmat ullah wax yar ayuu isdadbayaa wejigiisuu dadbayaa wax yar marka xadiidkan marka dacfi baa ku jira oo zuhayr ibnu moxamed baa warinayo waxaana ka warinaya isaga shaamiyiin waa daciif marka alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi dakara alcuqayliyu wabnu cabdilbar ana xadiida tasliimati alwaaxida macluulun xadiidka halka salaan sheegayo waa macluul wa basada bnu cabdilbar alkalaama calaa dalika ibnu cabdilbar aaduu u basdiyey waxaa ka basdin badnaa ibnu cabdilbar alxaafid ibnu rajab fatxulbaarigiisa uu bukhaariga ku sharxaayo taqriiban tobaneeye warqad ayuu ku dhigay masaladan axaadiidta ku soo aroortay halka salaama noqsi midkan uu hormariyey uu ka hadlay ayb kanuu marka yani kanbuu u hormariyey wuxuu yidhi wa min ashharihaa xadiidu zuhayr bni muxamed can hishaam bni curwata kanuu sheegay marka kharajahu tirmidiyu min riwaayati camr bni abi salamata atiniisiy ciladiisuu sheegay qaala wa akhrajahu الnasaa-iyu min طariiqi cabdilmalik bni moxamed aلصancaani can zuhayrin waa zuhayr bni moxamedkan bihi mukhtasaran xaakimna waa soo saaray wa qaala صaxiixun calaa shardihimaa buu yidhi wa akhطa'a xaakimna waa gafay fiima qaala markaasu wuxuu ku cileeyey xadiidka zuhayr wqaala axmedu fi riwaayat اlahram axaadiidu tinisiyi can zuhayr bawaatiilu qaala waadunhu qaala mawduucatun sidaana inuu yidhi baan malaynaa buu yidhi imaam axmed qaala markaasuu yidhi ahram fadakartu lahu hada alxadiida fi tasliimati اlwaaxida faqaala mila hada xadiikamid labaad xadiidka labaad waa nasaa-i xadiidkiisa min xadiidi sacdi bni hishaam can caaishata ee salaatuleylka ku saabsanaa annahu kaana yusallimu tasliimatan bay tidhi yusmicunaa tasliimatan marka waa masder masderka sidaa u dhiganna dabcan marka yani masderkuna cadad hadda ma keenayo annahu kaana yusallimu tasliimatan yusmicunaa imaam axmedaa soo saaray lafdigiisana yusallimu tasliimatan waaxidatan baa ku jirta asalaamu calaykum yarfacu bihaa sawtahu buu ku daray xataa yuuqidunaa ibnu rajab marka wuxuu yidhi waqad xamalahu alimaamu axmed calaa annahu kaana yajharu bilwaaxidati wa yusiru thaaniyata mar haddii layidhi hal salaama noqsi buu sameynayay midigta ou codka kor u qaadayay midda bidix marka kaana yusiru saas ku xambaaray imaam axmed xadiidka saddexaad cabdulwahaab athaqafi ayaa warinayo can xumaydin can anas can inabiy sal l slam annahu kaana yusallimu tasliimatan waaxida dabaraani iyo bayhaqi baa soo saareen wa rafcuhu khaa'un buu yidhi ibnu rajab xadiidka marfuucnimadiisa waa khaa waa mowquuf calaa anas kadaa rawaahu asxaabu xumaydin canhu can anas min ficlihi ardadii xumayd oo dhan waxay ka dhigeen min ficli anas ayb cabdulwahaab keligiisaa ka dhigay marfuuc taasna marka dee riwaayat lakhariina ayaa marka arjaxu ah xadiidka afaraad waa xadiidu jariir ibni xaasim can ayuub can anas ana anabiya sal l slam iyo wa abaa bakrin iyo wa cumara kaanuu yusalimuuna tasliimatan waaxida bazaar ayaa musnadkiisa ku wariyey ayuubna wuxuu yidhi ibnu rajab wa ayuubu ra'aa anasan walam yasmac minhu inqiaaca ku jira qalahu abu xaatim ayaa sidaa yidhi wa qaala alahram hada xadiidu mursal wa huwa munkarun wa samictu abaa cabdillaahi imaam axmed waaye yaquulu jariir bnu xaasim yarwi can ayuuba cajaa'iba ayuubbu wuxuu ka warinayaa cajaa'ib yarwi can ayuuba cajaa'iba xadiidka shanaad rawxu bnu caaa rawxu bnu caطaaء bni abi maymuunata can ibni cabaa an ibni can abiihi can ilxasan can samuraw isagana cilal buu leeyahay ayb rawxa laftiisa waa daciif waa riwaayat alxasan can samura wa qaala alahram laa yuxtaju bihi intaas shantaas xadiiu sheegay nacam shanta xadiidna mid kastaa cilal buu leeyahay nacam cilal baa ku jiraan iyaga laftooda marka baciid maaha in laysku kabkabo oo axaadiid intan ka quwo yar ayaa la xasaniyaa baciid maaha haddana laakiin a'immada waxay yidhaahdeen axaadiidta ku soo aroortay altasliimata alwaaxida waa daciif mid mid marka looga hadlaayo sidaasaa muuqanaysa ayb xukunka marka masalada xukunka mas'alada ibnu rajab wuxuu leeyahy saxaabada intooda badan laba salaamo noqsi baa ka timid qaarkoodna hal salaamo noqsi baa ka timid waxaa ka mida dadka oo halka salaamo noqsi keliya ka timid ibnu cumar anas ibnu maalik caaisha ayaa ka mida nacam marka saxaabadii maadaama ay isku khilaafeen mana aynan isku inkirin cadamu inkaari bacdihim bacdan waxaa laga faa'iideysanaa buu leeyahay ibnu rajab ibnulmundirna ou xikaayooday ijmaac ijmaacaas waxay tahay ninkii hal salaamo noqsi salaada uga baxo salaadiis waa saxeix hal ninkii uga baxo nacam ijmaaca meesha laga keenayana waxay tahay saxaabadii qaarkooda hal salaamo noqsi uga baxeen mana aysan radinin kuwii kale nacam meeshaasaa marka laga feerina walidaalika imaamu shaafici isaga wuxuu ku saddex qowl buu leeyahay qowl waxaa weeyaan waa qadiimka qadiimka isaga waxaa weeyaan hal salaamo noqsi waa looga bixi karaa jadiidkuna wuxuu leeyahay yani hal salaamo noqsi in looga baxo waay qadiimka sida maalik jadiidkuna labaa looga baxaa laakiin midda horaa rukni ah mid kalea jiro isagana jadiid noqon karo oo ibnu rajab sheegay rabiic ibnu sulaymaan uu ka warinaya shaafici oo ah hadday jamaacadu yar tahayna hal waa looga bixi karaa hadday jamaacadu badan tahay oo inaan la maqlaynin halka salaan iyo laga cabsanayana laba ayuu uga baxaa nacam tafsiilkaasna waa laga wariyey shaafici ayb qaala wafi lbaabi can sahli bni sacdin qaala waxadiidu caaishata laa nacrifuhu marfuucan ila min hada lwajhi qaala mxamed bnu ismaaciil zuhayr bnu muxamedin ahlu shaami yarwuuna canhu manaakiir ayay ka wariyaan wa riwaayatu ahli lciraaqi canhu ashbahu iyadaa marka sawaabka u ekaansho dhow u ekaansho badan qaala muxamedun wa qaala axmed bnu xambal kaana zuhayra bna muxamedin aladii kaana waqaca cindahum laysa huwa hada aladii yurwaa canhu bilciraaq zuhayr bnu muxamedka reer shaam agtooda ku dhacay waxaadba moodaysaa inuunan ahayn midkan reer ciraaq yacnii markay ka warinayaan reer ciraaq kaas midaan ahayn baad moodaysaa kaannahu rajulun aakharu nin kaleadba moodaysaa qalabu ismahu magaciisa ay gediyeen waqad qaala bihi bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen fi tasliimi fi salaati waqad qaala bihi waxaa sidaa yidhi oo ku tegay halka salaamo noqsi bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood fi tasliimi fi salaati xadiidkan bay ku tageen oo halka salaamo noqsin looga bixi karo ayb qaala waa daahiriyada laakiin iyaga waxay qabaan in laba looga baxo halna inaynan ansaxayninba in looga baxo daahiriyada iyagu saa ku tageen waxayna deliishadeen wa taxliiluha tasliim tasliim waa masder walmasdaru laa yufiidu laa yanusu cadadan masderku cadad naskuma aha salluu kamaa ra'aytumuunii usallina waa keena marka dee iyadana iyaga waxaa lagu xujaynayaa marka saxaabadaas halka salaan uga baxday aan la inkirin saxaabadii kale aanay inkirin halka salaan in looga bixi karo wara'aa marka wa asaxu riwaayaati can nabiyi sal l salam riwaayaadka nebiga laga warinaya ta ugu saxeixsan tasliimataani laba salaamo noqsi wa wa calayhi akharu ahlilcilmina kaasay ku tageen min asxaabi nabiyi sal l salam wataabiciina iyo waman bacdahum waayahay wara'aa qowmun qolana waxay arkeen min asxaabi nabiyi sal l salam wataabiciina ka mida wagayrihim tasliimatan waaxidatan fi lmaktubati salaada faradka qaala shaaficiyu in shaaa sallama tasliimatan waaxida hal ayuu salaamo noqsanayaa wain shaaa sallama tasliimatayni haddii uu doonana labo waa meesha marka shaaficiyadu yidhaahdaan maadaama culimo kale ay qabto laba salaamo noqsi in looga baxaa un inay tahay marka aad masbuuq tahay oo rabto markuu imaamku assalaamu calaykum yidhaha inaa istaagta markaad rabto salaanta labaad markuu dhammaystiro kabacdi iska istaag khuruujan can ilkhilaafi iyadoo khilaafkaas laga baxayo khilaafku marka muxuu yahay qolaa waxay qabtaa ilaa ou midda labaad sameeyo salaad kama bixin qolaa qabaan marka adiga haddaad midda hore ku istaagto cinda haa ulaa'i salaadaadii waxbaa ku jiraya imaamkii on ka bixin baad salaaddii ka istaagaysaa ood faaruqaysaa marka waxaa wanaagsan markuu labadaba salaamo noqsado kadib iska istaag khuruujan can ilkhilaaf qaala baabu maa jaa ana xadfa salaami sunnatun marka de masale sidan laysugu haysto ma la dhihi karaa laakiin sunnadu waa hal salaamo noqsi waay ma la dhihi karaa ma la dhahayo waaba laysku haystaaba ma ansaxay ma ansaxin war baa la geliyey nacam raajix ba ha ahaataba yacnii inay ansaxayso haddana laakiin masalo sidaa laysugu haysta in la yidhaah sunnadii iyada waayo waa la samayna ma wanaagsana dadkiina lagu tashwiishiyo qaala baabu maa jaa wuxuu ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay ana xadfa asalaami salaanta oo la siraysto sunnatun inay tahay xadfa marka wuxuu ka wadaa inaan salaantii lala jahrin ama yacni aan la jiidin salaanta lasoo gaabiyo xadfa salaami salaanta soo gaabinteeda wa sunnatun inay tahay oo qofku marka wuxuu leeyay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah ma dheeraynayo marka assalaamu calaykum waraxmat ullah xoogaa marka inaanu inuunan taagtaagin taasuu marka u jeeda alxadfu takhfiifuhu wa tarku liطaalati fiihi qال xdثna عlي بن xجr وhو الsacدي qال أخبرna cبدالله بن المبارك والهqل بن زياد عن الأوزاعي عن qرة بن عبدالرحمن وهو qرة بن عبدالرحمن بن xywiil صدوq lh mناkيr أkرج xdيث أصحاaب السنن الأربcة عن الزهري عن أbي سلمة عن أbي هريرة qاaل xdف السلاam سنة سلاanta oo la gaabiya waa suno qaala caliy bnu xujrin wa qaala bnu lmubaarak yacnii anlaa tamuddahu inaadan taagin maddan taagid inaadan taagin qaala hada xadiidun xasanun saxiix ayb wa huwa aladii yastaxibuhu ahlulcilmi waana xadafkaasi kan ay ahlucilmigu sunnaynayaan qaala waruwiya can ibraahima annakhaciy annahu qaala atakbiiru jasmun wasalaamu jasmun takbiirtu waa gaabin salaantuna waa gaabin marka la takbiirsanaya allahu akbar assalaamu calaykum waraxmat ullah dabcan marka intaa madkaas saddexda xaraka lagu qiyaasay ma laga tegaayo oo aliftu ay keenayso xarafka maftuuxa uu ka horeeyo wa hiqlun yuqaalu kaana kaatiba alawsaaciyi buu ahaa baa la leeyahay qaala baabu maa yuqaalu idaa sallam baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yuqaalu la dhahayo idaa sallama markuu salaamo noqsado qofku qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa abuu mucaawiya wahuwa muxamed bnu khaasim addariir can caasimin alaxwal wahuwa caasim bnu sulaymaan alaxwal can cabdillaahi bni alxaaris wahuwa albasriyu alansaariyu hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita can caaishata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa sallama haddii uu salaamo noqsado laa yaqcudu ma fariisanaynin ilaa miqdaara maa yaquulu intuu yidhaahdo oo kale allaahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta daljalaali walikraam intaa ayuu fadhinaya intaasu fadhinaya marka maxaa laga wadaa fadhigaa laba kale ah fadhigan marka waxay tahay inta uu qiblada usii jeedo oo fadhigii ataxiyaadka uu fadhiyo fadhigii ataxiyaadkii oo uga baxay salaada qadar intaa la eg unbuu fadhinayay kadib muxuu samaynaya waa soo jeesanaa marka dadka usoo jeesanaya ayb qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa marwaanu bnu mucaawiya wahuwa alfazaariyu wa abuu mucaawiyata wahuwa abuu mucaawiyata adariir can caasimin alaxwal bihada lisnaadi naxwahu wa qaala tabaarakta yaa da ljalaali walikraam yaa buu kusoo daray qaala wafi lbaabi can thawbaana wabni cumara wabni cabaas waabi saciidin waabi hurayrata walmugiirati bni shucba qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiix muslimaa werinaya qaala waqad rawaa khalidun alxadaa khaalid bnu mehraan hada alxadiida buu wariyey min xadiidi caaisha isagoo ah can cabdillaahi bni alxaaris buu ka wariyey naxwu xadiidi caasim yani caasim waxaa mutaabiceeyey khaalid alxadaa marka xadiidka laba dariiq buu leeyahay qaala waqad ruwiya can nabiyi sal l l slam nebiga waxaa laga wariyey annahu kaana yaquulu inuu dhihi jiray bacda tasliim salaamo noqsiga kadib laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa cala kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta wlaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka ljaddu saasuu dhihi jiray qaala waruwiya anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray subxaana rabika rabi اlcizati cama yasifuun wasalaamu clى اlmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin abu daawuud iطayaalisi baa wariyey iyo cabdun bin xumayd iyo abu yacla fi musnadihi min xadiidi abi saciidin alkhudri dabaraani sidoo kale min xadiidi ibni cabaas dhammaan asaaniiddeedana waa daciif laakiin shaahid iyo waxbay leeyihiin ayb ayb shaahid ibn abi xaatim tafsiirkiisa kusoo saaray min mursal الshacbiy bisanadin صaxiix ilayhi xaafidka wuxuu ku takhriijiyey kitaabkiisa nataa'ij afkaarka oo adkaarka imaamu nawowi uu ku takhriijiyey ayuu ku sheegay xadiidka faahfaahintiisa midkan xadiidkan subxaana rabbika rabi اlcizati ayb qaala xadaanaa axmed bnu muxamed bni muusa nataa'ij afkaarkana waa maطbuuc waa inkastoonan dhammaystirnayn oo musanifkii ma dhammaystirinba taqriiban laakiin waxaan filaa saddex kitaabka marka loo qaybiya laba qayb waa sameeyey saddex marka adkaarka loo qaybiya laba qaybood waa ka hadlay takhriijkooda kan daabacan ma isaga laftiisa ma dhammaystirna midkan daabacan xataa intii ibnu xajar gaaray ma aha meesha uu ku ekeynayo kadib ibnu xajar waa sii waday xataa waxaa laga faa'iideysanaa kitaabka ibnu callaan alfutuuxaat alrabbaniya ayaa laga faa'iideysanaa meel dhexe marku cabaar markuu sii wado ayuu ibnu callaan wuxuu leeyahay ilaa hunaa waqafa imlaau lxaafid imlaau lxaafid ibn xajar meeshaanuu ku istaagay buu leeyahay marka fawaa'id badan buu leeyahay kitaabkaas qaala xadaanaa axmed bnu muxamed bni muusa wahuwa abulcabaas asimsaar laqabuhu marduuya qaala ahbaranii ibnu lmubaarak qaala ahbarana lawsaaciyu qaala xadaanaa shadaadun abu camaar waa shadaad bnu cabdillaahi dimashqiy hiqatun qaala xadaanii abu asmaa alraxabiyu abu asmaa waxaa la yidhaha magaciisa camru bnu marhad wa yuqaalu cabdullaahina waa la dhahaa hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad wa muslim alarbaca qala xadaثnii thawban mawla rasuuli اllahi sal ly slm qaal qaala kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm nebigu wuxuu ahaa ida araada an yansarifa haddii uu doono inuu ka gadoomo min salaatihi salaadiisa istakfara alaaan saddex jeer ayuu dembi dhaaf alla weydiisan jiro astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah buu dhihi jiray uma qaala wuxuu dhihi jiray anta asalaamu waminka asalaamu tabaarakta ya da ljalaali wاlkraam qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu صaxiix wa abu camaar ismhu shadaad bnu cabdillaahi qaala baabu ma jaءa fi linsiraafi can yamiinihi wa can yasaarihi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa ku yimid fi linsiraafi qofka inuu u gadoomo can yamiinihi dhanka midigta wa can yasaarihi bidixda halkan wuxuu rabaa inuu baabaysto insiraafkan laba macnoba waa ku suuragal salaada markuu ka soo baxo ee uu rabo inuu fariisto masaajidka dhexdiisa xataa meesha mixraabka uu rabo inuu fariisto sideebuu u gadoomi jiray usoo leexan jiray dhanka midig baa dhanka bidix maa see usoo gadoomi jiray waxaa kaloo insiraafku noqon karaa markuu fadhiga ka kacayo ma bidixduu aadi jiray mase midigtiisu aadi jiray bukhaari laftirkiisa baab sidaanoo kale uu leeyahay baabu linfitaali walinsiraafi can yamiinihi ow shimaalihi saasoo kale u dhahayaayb axaadiistu marka waa kala duduwan tahay qaar bidix bay sheegayaan qaar midig bay sheegayan labadaba waa la wariyey ibnu mascuud iyo anas iyo sida xooga badanna marka waxay tahay labadaba inuu samayn jiray marna midig marna bidix meeshii isaga marka baahidiisu ay tahay buu aadi jiray sawaan kaanad yamiinan am shimaalan ama midig ha ahaata ama bidix ha ahaato meel gaara marka oo qofku inuu aado ay tahay qasab ama jirto hadday laakiin midig iyo bidix isku mid u noqoto jihat lyamiin afdal ibnu xajar saas uu leeyahy lianna fadaa'ilaa kusoo aroortay midigta waa la barakaysana ayb qaala xadaثna qutaybat wahuwa bnu saciid abu rajaء albaqlaniyu qaala xadaثna abulaxwas wahuwa salaamu bnu sulaym can simaaki bni xarbi can qabisata bni hulbin can abiihi sanadkan waa soo marnay qaala kaana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yaumunaa inuu noo imaam noqonayo fayansarifu waa ka bixi jiray salaada calaa jaanibayhi labadiisa dhinac jamiican dhammaantood calaa yamiinihi midigtiisa wa calaa shimaalihi iyo bidaxiisa yacnii marna dhanka midigta ayuu aadi jiray marna dhanka bidaxa aadidaas marka istaag ou baxaya ha noqdo ama fadhi ou dhinaca bidix u fariisanayo ama midigta ha noqdo qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni mascuudi wa anasin wacabdillahi bni camrin wa abi hurayra qaala xadiidu hulbin xadiidun xasan wacalayhi alcamalu cinda ahli lcilmi camalkuna sidan waayo buu leeyahy ahlucilmiga agtooda annahu yansarifu waa gadoomaya calaa ayi jaanibayhi labadiisa dhinac kii aho shaaa ou doono in shaaa can yamiinihi hadduu doono midigtiisa wa in shaaa can yasaarihi hadduu doonana bidixdiisa waqad saxa alamraani labada arinna way ansixeen can inabiyi sal l slam waa ka ansixeen qaala wayurwa can caliy bni abi aalibin anahu qaala in kaanat xaajatuhu baahidiisu hadday tahay iyo isagu rabiddiisa can yamiinihi midigtiisa akhada can yamiinihi buu qaadanayaa wain kaanat xaajatuhu can yasaarihi xaajadiisuna hadday dhanka bidix tahayna akhada can yasaarihi bidixdiisa u qaadanayaa u baxayaa markaas bacd alaxaadiid baa marka waxay leedahay kaana akharu insiraafihi can yamiinihi kale wuxuu leeyahy kaana akharu insiraafihi can shimaalihi marka nin walba hadde aktariyadiisa intuu arkay way kanna bidix intuu u baxaya la badnayd oo arkay kanna midigta intuu u baxaya weliba xadiidka anas iyo ibnu mascuud waxaad moodaa inuu ku jiro iskhilaaf camala daahirka ka muuqdo laakiin haddii aan la jamcininna oo la jamcin waayana riwaayat ibnu mascuud baa la hormarinaa lianna isagaa ka weyn kana wax badan kana badsaday rasuulka sal l slam saasuu dhahaya ibnu xajar laakiin sidan uu sheegayaba waayo marna midiguu u bixi jiray marna bidix baabu maa jaaa fii wasfi salaati baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fii wasfi salaati salaada sifadeeda yacni sifada salaada loo tukanayo sifada loo tukanayo marka wuxuu ka wadaa allahu akbarta laga bilaabo ilaa ay ka dhammaato salaada sifada loo tukanayo qaarna waa soo sheegay qaarna buu hadda rabaa qaar ku dhiman inuu ka hadlo ayb axaadiidta marka sifatu salaadka laga wariyey nebiga waxaa ugu badan oo aad loogu laabtaa xadiidulmusii'i salaatahu ninkii salaadiisa iska xumeeyey kaasuna keeni doonaa laba dariiqowna ku yimid can dariiqi abi hurayra iyo can dariiqi rifaacata bni raafic oo ninkaa musii salaatahu oo walaalkiis ah labadaas dariiq buu ku yimid waxaa kaloo sifatu salaadka aad u tilmaamaya xadiidi abi xumayd asaacidiy isagana wuu keenaha waxaa kaloo aad u tilmaamaya sifatu salaadka xadiidi waa'il ibni xujrin oo isaguna uu yidhi madiinaan imid nebiga salaadiisaan u dhabagalay aad u fiiriyey wax badan buu isaguna uu sheegay waxaa kaloo ka mid ah axaadiidu sifat salaad malik bnu lxuwayrith xadiidkiisa adu axaadiidtaas qofka haddii uu aada u fiiriyo wax yar baa ka maqnaanaya markaas ayb qaala xadaanaa caliyu bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala ahbaranaa ismaaciil bnu jacfar wahuwa alqaari can yaxya bni caliy bni yaxya bni khallaad bni raaficin الzuraqiy yaxyahan marka waa maqbuulu akhraja xadiidahu abu dawuud wtirmidiy wاnasaa'iyu can jaddihi riwaayadan marka tirmidi can jaddihi waa yaxyahaasi awowgiis yaxyaha kale ayuu ka warinaa nasaa'i iyo abu dawuudna xadiidkan markay warinayeen waxay yidhaahdeen yaxya bni caliy bni yaxya bni khallaad bni raafic can abiihi can jaddihi marka mizi tahdiibulkamaalka wuxuu yidhi can abiihi can jaddihi daal siin ayuu ku dhigay wa qiila can jaddihi ta ayuu ku qoray waa tirmidi riwaayadiisa waa tan marka awowgiina waa arkay dabcan aabbihiisna waa usii maraa mararka qaar labada riwaayo sax ayb can rifaacata bni raafic laakiin ninkan yaxyahan hore mizi marka uu tahdiibulkamaalka ugu tarjamay wax jarxi iyo tacdiil midna uma sheegin ruwaadda isaga ka warisaana ismaaciil bnu jacfar bisow ka dhigay marka ninka aan jarxi iyo tacdiil la siinin hal raawi keliyana uu ka wariyo maxaa la dhahaa qofkaas maxaa la yidhaahdaana waa majhuul waa majhuul cayn weliba jahaala ku sugnaanayso ibnu xajarna wuxuu yidhi maqbuul badanaa marka dadka ibnu xajar ou maqbuulka ku sheego marar badan majhuulay iska noqdaan can jaddihi can rifaacata bni raaficin rifaacata bni raafican marka ninkaas salaadiisa iska xumeeyey musii salaatahu walaalkiis waa khallaad bnu raafica musii salaatahu la yidhaahdaa ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka baynamaa xilli huwa isagu jaalisun mid fadhiyaa uu yahay fi lmasjidi masjidka yowman maalin qaala rifaacatu rifaaca wuxuu yidhi wanaxnu macahu annagana waa la jirnay id jaa'ahu rajulu nin baa yimid kalbadawiyi nin reebaadiyo kale ah fasallaa waa tukaday faakhafa salaatahu salaadiisii waa soo gaabsaday uma insarafa waa soo gadoomay fasallama cala nabiyi sal l slam nabiguu salaamay faqaala nabiyu sal l slam nabiga wuxuu yidhi wacalayka farjic laabo yani wacalayka salaamaa ku jirta dabcan farjic laabo fasalli tuko fa inaka lam tusalli ma aadan tukanine ayb farajaca marka salaadu waa ka duwan tahay midaan oo acmaashan daahirkoo la sameeyo salaadda waa ka macnadeed waa ka duwany ka ballaaranya hadda ninkaani wax salaad u eg waa sameeyey wejiga dhulka waa dhigay jilbaha waa qabsaday waa fariistay waa istaagay qiraa'a waa la yimid dabcan haddana maadaama salaaddii aynan noqonin salaad sharciga haddaynan noqonin orod ma tukaninaaba la yidhi waxba ma tukanin marka qofka haddii salaadda sidii sharciga ahayd ounan u tukanin hebel ma tukado waa la dhihi karaa ma tukaninna waa la dhihi karaa leanna salaadda sharcigu sheegaayo waa midda sharciga ah salaada la sheegayo magaca asalaha wadato waa asalaatu sharciya farajaca waa laabtay fasallaa waa tukaday uma jaa waa yimid fasallama calayhi faqaala wacalayka irjic fasalli fainaka lam tusalli laabo tuko ma tukanine fafacala dalika maratayni aw alaaan laba mar ama saddex buu saa yeelay kullu dalika kaagaas dhammaantiisna yaati nabiya sal l slam nebigu u imaanayey fayusallimu cala nabiyi sal slam nebiguu salaamayey fayaquulu nabiyu sal salam calayka farjic fasalli fainaka lam tusalli buu dhahay facaafa annaasu dadkiibaa waxay kahdeen wa kabura calayhim korkooda waxaa ku weynaaday an yakuuna inuu ahaado man akhafa salaatahu qofkii salaadiisa fududeeyo lam yusalli inuunan tukanin arrintaabay dhibsadeen asxaabta ninkii salaadiisa fududeeyo inuunan tukanin ayaa ay karaahaysteen facaafa baa qoran waxaa laga yaabaa bacdi naas inay u qoran tahay kutubta qaar fakaafa ayb marka fakaafa nusqaa qorayso facaafana nusakh baa qorayaan ayb labada marka facaafa waa karaahaysteen fakaafa way ka cabsadeen isku macno dhow faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi fii aakhiri dalika ka markaa kaagaas lasoo sheegay aakhirkiis yani markii ugu dambeysay wuxuu yidhi fa arinii itus wacallimnii ibar fa inamaa ana basharun anuu bashar baan ahay usiibu wa ukhdi waana asiiba waana gafaa buu yidhi wax ibaruu yidhi marka marka waa nin aad u xigmad badan dabcan anu basharaan ahay waana asiiba waana gafaa wax ibar adiga ninku marka haddii uu sidaa yidhaahdo waa fiican yahay laakiin waa aqaanaa hadduu yidhaahdo maxbis jaahil oo jahligiisu murakab yahay buu noqona innaga jahligeenna saasaa u badan jahli murakaba xataa dadkii dabaa'icda aad u dhuntay waxaa ka mida laba qof aad u dhegeyso qof marka uu qalad sameeyo qofka kale marka uu rabo inuu wax u sheego xataa warka maka sugaaya hawa aqanaay uu leeyahay waa ogahay uu leeyahay ninkan warka inuu dhammeeyo wax kaaga baxo kadib sheeg xataa dadkeenna innaga hadda waxay marayaan heer waqti wax loogu sheegaba male xataa ninkii wax u sheegi tago ama khabar u sheeg maago waa ka dhexgelaa warkii wuxuu leeya haa waa ogahay waa ogahay ninkan waxa uu kuu soo wado bal ha dhammaysto kadib wixii aad dhehaysa dheh marka waa dabci dabci kolley ka dhashay waay fawdada ka dhashay waa un noocaas dabaa'icda fawdada ka dhalatay haddii waa la qoraa la yidhaha xoogaa bay noqonayaan marka waa fiican tahay in inta wax laga qoro si loogu waana qaato ayb idaa qumta ila salaati salaada haddaa isu taagto fatawada weyse qaado kamaa amaraka allaahu sidii alla kuu amray kamaa amaraka allahu waa aayatulmaa-ida meeshii shaafici ka qaatay luqluqashada iyo sandaarsigu waajib inaynan ahayn uma tashahad lanna nebigu ninkan wuxuu u ixaaleeyey aayaddii uma tashahad dabadeed adin faaqim aqim aydan tashahad fa aqim waxaa laga wadaa aadaan aqim salaada mara faaqim aydan sidoo kale aqim fain kaana macaka qur'aanun haddii qur'aan macaada uu yahay ood haysato faqra' qur-aanka aqri wailaa haddii kale oodan qur-aanka la aqrinayana nas waxaa tilmaamaya waa faatixada nusuus kale faqra aqri wailaa haddii kalena faxmad illaaha wakabirhu wahalilhu haddii aadan qur-aan aqoonin subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu aqri uma arkac dabadeed rukuuc meeshaan marka takbiiratulixraamka riwaayadan waa ka maqan tahay laakiin riwaayo kalea lagu sheega oo isla xadiidka ah fakabir ayb uma arkac rukuuc fadma-inna xasil raakican adoo rukuucsan intaad rukuucdo rukuucdii haddana ku xasil rukuucduna waa rukni xasilidduna waa rukni kale ninkan waxa ka maqnaa marka xasilidda ahayd uma actadil soo kor noqo qaa'iman adoo taagan umasjud sujuud factadil ekow oo xasil saajidan uma jlis fariiso fadma-inna jaalisan uma qum faidaa facalta dalika faqad tamat salaatuka salaadaadii waa taam noqotay wain intaqasta haddaad nuqsaamisa minhu kaa xaggiisa shay-an wax intaqasta min salaatika salaadaadaad ka nuqsaamisay wax qaala wakaana hada kani wuxuu ahaa dambe ahwana calayhim saxaabada korkooda midkii ku fudud min aluulaa tan hore kaga fudud yacni irjic fasalli fainaka lam tusalli iyo inta qasta min salaatika midaana aa u fududayd ayb anahu man intaqasa min dalika shay-an qofkii ka nuqsaamiyey intaqasa min salaatii buu ka nuqsaamiyey walam tadhab kulluhaa salaadii oo dhan ma tegin ayaa tan laga fahma qala wfi lbaabi can abi hurayrata wacamaar bni yaasir qala xadiidu rifacata bni raafic xadiidu xasan qala waqad ruwiya can rifacata hada alxadiidu min gayri wajhin qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana yaxya bnu saciidin alqaطaan qala xadaana cubayd llahi bn cumar qala ahbaranii saciid bnu abi saciid can abihi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama dakla almasjida buu galay fadakla rajulu nin baa soo galay fasallaa waa tukaday uma jaءa faslma clى اnabiyi sal l slm faradda calayhi الsalaam faqaala irjic fasalli fainaka lam tusalli farajaca arajulu ninkii waa laabtay fasallaa waa tukaday kamaa sallaa sidii awal ugu tukaday uma jaءa ilى الnabiyi sal ا slam faslma calayhi faradda calayhi faqaala lahu irjic fasalli fainaka lam tusalli xataa facala dalika ثalaaثa maraat saddex jeer uu sameeyey faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi waladii bacahaka bilxaqi allaha xaq kugu soo saaran ku dhaaranayaaye maa uxsinu hayra hada kan waxaan ahayn aniga ma aqaano ma wanaajin karo facallimnii ibar faqaala idaa qumta ila salaati salaada haddaa isu taagta fakabir waatan takbiirat lxraamka uma qra aqri bimaa tayasara macaka min alqur'aan waxay kuu fududaado qur-aan marka xanafiyada bimaa tayasaray qabsadeen marka bimaa taysara waxuu yihahdeen faatixadu waajib maa ayi qur'aan waa ku filan yahay laakiin de xadiidka cubaada ee sariixa ahaaye laa tujziu salaatun lam tuqra fiiha bifaatixati lqur'aan ayb sideedana xadiidkan culummadu waxay yidhahdeen almusii salaatahu wax allaale wixii xadiidkan lagu sheegay salaada dhexdeeda waa waajib arkaanay noqonayaan bay dheheen markaas ibnu daqiiqilciid wuxuu yidhi marka sidaa muqadamada sidaas la dhaho laakiin horta waa in la jamciyo xadiidka musii salaatahu duruqdiisa oo dhan in la tatabuco waay si loo ogaada maxaa lagu sheegay maxaanse lagu sheegin meel allaale meeshii riwaayo ay ku soo aroorto xadiidkan horta in meel lasoo dhigo marka waxaa la ogaanayaa wuxuu lagu sheegay waxaan lagu sheegin kadib marka shaqo labaad yaa taallo waxaa soo baxayso wixii xadiidkan aan lagu sheegin ee rukninimadeeda rukni inay tahay axaadiid kale lagu sheegay waa in arkaanta lagu daro kan laguma sheegin keliya lama dhihi karo wixii yacnii arkaan ah oo aan halkan lagu xusin laakiin xadiid kale lagu xusay waa la qabsanaa xadiidka kale ile kanba siduu xujo u yahay kaas kalena xujo u yahay wixii isaga ka maqan wixii isaga lagu sheegay ee aan rukni ahayne sunno ah ile sunanaa lagu sheegay wixii isaga lagu sheegay ee sunan ahna sunanimadooda waa in lagu caddeeyo axaadiid kale halkaana lagu sheegay waa sunno marka la leeyahay waa in amarkan wax ka sarfiyey wujuubka oo u sarfiyey nadbi waa in axaadiidta kale laga keenaa ibnu xajar marka isaga wuxuu yidhi sidaas waa muqadamadaasaan raacay dariiqaas waxyaabaha aan lagu sheegin waxaa ka mida ee muttafaqana ah waxaaba ka mida buu yidhi niyada xadiidkan de wax niyaa lama sheegin salaad niya la-aan ma ansaxay marka ma ansaxaysa niya la-aan xadiidkan ma lagu sheegin waxaa laleeyahay marka niyo lama samaynayo salaada lanna xadiid ilmusi salaatahu laguma sheegin ma la dhahayo maxaa loo sheegi waayey waxaa laleeyahay wax isaga inuu yaqaana yaa laga yaabaa ninkan qofkan salaaddii waxbuu ka yaqaanay meeshii ka dhiman maa la baraa mase meeshii uu yaqaan xataa waa loogu soo celina imaamu nawowi wuxuu leeyahay wixii aan la sheegin isagaynan ka maqnayn ninkan leanna ninkaana la baraa salaada waxyaabaha marka uunan sheegin sidoo kale waxaa ka mid a salaamo noqsiga waa rukni mana sheegin xadiidka meeshaas oo kale marka tasliimtii axaadiidteeda wa taxliiluha tasliim iyo in la keeno yaa loo baahana waxyaabaha sunankaoo lagu sheegay waxaa ka mid a suuradda faatixada ka dambaysaoo kale waxaa ka mid a aadaanka iyo iqaamada aadaanka iyo iqaamadu rukni maaha salaada arkaanu ma aha halkan haddana waa noogu jiraan ayb adu marka siyaalkaas in la jamciyo duruqdiisa markaa sidaas la yeelo ayb faqaala ida qumta ila asalaati fakabir uma aqra aqri bima tayasara macaka min alqur'an uma arkac xataa tadma'ina raakican uma arfac xataa tactadila qaa'iman uma asjud xataa tadma'ina saajidan uma arfac xataa tadma'ina jaalisan wafcal dalika fi salaatika kulliha weliba tashahudkii laguma sheegin oo kale atixiyaadkii ma lagu sheegin xadiidkan isagana waa arkaantuu ka mid yahay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix warawa bnu numayr hada alxadiida can cubayd illahi bni cumar can saciidin almaqburiy can abi hurayrata walam yadkur fiihi can abiihi can abi hurayra ma sheegin ibnu numayr xadiidkan cubaydullaahi bni cumar buu ka wariyey can saciidin almaqburi can abi hurayra buu yidhi can abiihi kuma darin innaga maxaa noo yaal riwaayadii hore yaxya bnu saciidin alqataan ayaa cubaydullaahi ka warinayay saciid bnu abi saciid can abiihi wa riwaayatu yaxya bni saciidin can cubaydillaahi bni cumar asaxu waa riwaayad aan soo dhaafna can abiihi inay ku jirto wsaciidun ilmaqburiyu qad samica min abi hurayratana toos waa uga maqlay warawaa can abiihi can abi hurayrana waa ka maqlay markaisaga abu hurayrana toos waa uga maqlay can abiihina waa aabihii intuu ka maqlo can abi hurayrana waa yidhi marka labada riwaayo sax waaye laakiin midaana asaxnimo badan wa abu saciidin almaqburiy saciid almaqburi aabihiis ismuhu kaysaan ayaa layidhaha wasaciidun ilmaqburiyuna yuknaa abaa sacdin ayaa lagu kuneeya qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wmoxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa cabdulxamiid bni jacfar wahuwa cabdulxamiid bni jacfar bni cabdillahi bni alxakm alansaariyu saduuqun rumiya bilqadr warubama wahim akhraja xadiiثah albukhaariyu tacliiqan muslim alarbaca qaala qala xadaanaa moxamed bnu camr bni caطaa wa huwa alqurashiyu alcaamiriyu hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub sita can abi xumaydin asaacidiyi magaciisa abi xumayd asaacidi cabduraxmaan bnu sacdin qaala samictuhu waan maqlay buu yidhi abu xumayd baan ka maqlay wahuwa fii casharatin toban isagoo ku dhex jiro min asxaabi nabiyi sal l slam ka mid a axaduhum abu qataadata bnu ribciyin ah yaquulu ana aclamukum bisalaati rasuulillahi sal l salam ou dhahayo anaa idinkugu aqoon badan salaadii rasuulka qaaluu waxay yidhahdeen maa kunta aqdamanaa lahu suxbatan adigu ma aadan ahayn midka noogu horeeyey xagga la saaxiibidda nebiga oo la saaxiibay walaa aktaranaa lahu ityaanan mana aadan ahayn midkamid naga badan mid badnaanshiyo badan isaga u imaashiyo badan ityaanan xagga imaatinka qaala waxa uu yidhi bala inaanan ahayn iska daayo waa ahaa qaaluu waxay yidhahdeen facrid keen soo bandhig marka ayb facrid marka hamzadu waa hamzatulwasli carada yacridu waay marka carada yacridu facrid bay noqona marka lanna fa'dii hadda yaa ka hormartay hamsatulwasligana waa dhacaysaa cinda alwasli facrid baa fa acrid inaa u akhrisa iska jir fa acrid haddaa u akhrisa ka jeesa way macnay dhana isbedelaya carada iyo marka iyo acrada laba macnay kala noqonayayb waxayna ka mid tahay meelaha lafteeda ficilkiioo hulaahiya mutacadiya isagoo laazimana isagoo yani hamzadii ay ku jirtana waa mutacadi waa laaziman ujeeda acrada waa jeestay caradana marka waxaa weeyaan carada fulanun fulanan kadaabu u bandhigay iyadoo hulaahi hamzadii aan wadanin bay waxay tahay tacadinay iyadoo hamzadii wadatana ma tacadinayso waa laazimay noqon sida ficilada laga bartayna maaha hamzada tacadiga keentaba ayb facrid haddaba soo bandhigay dhaheen qaala kaana rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu ahaa idaa qaama ila salaati hadduu isu taago ictadala qaa'iman waa ekaanaya isagoo taagan waa rafaca yadayhi waa kor yeelaya labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu la qaabilaya bihimaa iyaga uu la qaabilsiinaya mankibayhi labadiisa garbood faidaa araada hadduu doono an yarkaca inuu rukuuco haddana rafaca yadayhi waa kor yeelaya xataa yuxaadiya bihimaa mankibayhi aa garbaha uu la simo uma qaala wuxuu dhahay allahu akbar wa rakaca waa rukuucayay uma ictadala waa ictidaalayay wa rakaca waa rukuucaya uma ictadala ictidaalkan hadda dumaaniinadu ka wada falam yusawib ma foorarsanaynin ma foorarinaynin ra'sahu madaxiisa walam yuqnic korna uma qaadaynin madaxiisa ma koryeelaynin dhexdhexaad wa wadaca yadayhi labadiisa gacmooduu dhigay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood buu saarayay uma qaala markuu soo kor noqonayo samica allahu liman xamidah wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna waa kor yeelayay wactadala waana ekaanayo dumaaniinuu la imaanaya xataa yarjica ilaa uu u laabto kullu cadamin laf kastaa fii mowdicihi booskiisa muctadilan isagoo taagan uma hawaa ila alardi saajidan dabadeed wuxuu u hoobanayay dhulka isagoo sujuudaya uma qaala allahu akbar buu dhahayay uma jaafaa yani waa hoobanayey allahu akbar buuna dhahayay uma jaafaa cadudayhi labadiisa cudud ayuu fogeynayay can ibdayhi labadiisa kilkilooduu ka fogeynayay wa fatakha waa laabayey oo waa jilcinayay asaabica rijlayhi labadiisa lugood farahooda labadiisa lugood farahoodana waa raarwaa laabayey yani farihii faraha lugaha markay dhulka yaalaan sidaas usoo laabayay dhulkiibuu dhigayey markuu dhulka dhigo dabcan marka way soo laabmayaan faraha qibladoona u jeedinay uma hanaa rijlahu lyusraa lugtiisa bidix ayuu laabayey wa qacda calayha waa ku fariisanayay uma ictadala dabadeed waa dumaaniinuu la imaanayay xataa yarjica kullu cadmin ilaa laf walba ay u laabata fii mowdicihi booskiisa muctadilan uma hawaa haddana waa hoobanayay saajidan waa sujuudii labaad uma qaala allahu akbar uma hanaa rijlahu dabadeed lugtiisii buu laabayey waqacadda waa ku fariisanayay wactadala waa toosnaanayay xataa yarjica ilaa u laabta kullu cadmin laf kastaa fii mowdicihi booskiisa uma dabadeed nahada waa kacayay waa jilsatlistiraaxadii midaan dambe jilsatlistiraaxada marka xadiid abi xumayd waa ku jirtaa jilsatlistiraaxa daxaawi waa tii uu yidhi xadiid abi xumayd laguma sheegin waaba kan banaa uma nahada waa kacayay uma sanaca fi rakcati thaaniyati midla dalika buu ku sameeyey xataa idaa qaama min asajdatayni markuu ka kacay kabara wa rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihimaa mankibayhi markuu istaagayna labadiisii gacmood buu kor yeelay laba ragco min asajdatayni marka waxuu ka wadaa ragcada labaad markuu kasoo kaco gacmuhu kor u qaadayey waa taxiyaadka labaad koowaad markuu kasoo kacay ayb kamaa sanaca sidii uu sameeyey xataa idaa qaama min asajdatayni kabara warafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihimaa mankibayhi kamaa sanaca siduu sameeyey xiina iftataxa salaata markuu furfurtay salaada uu galayey salaada uu yani bilowga u ahaa uma sanaca kadalika sidaadaasuu kaluu sameeyey xataa kaanat irakcatu alatii ilaa ay ahaatay ragcadii tanqadii fiiha salaatuhu salaadiisa ay ku dhammaanaysay ragcada u dambayso akhara rijlahu lyusraa akhara wuxuu dib dhigay oo bixiyey rijlahu lugtiisii alyusraa bidix wa qacada waana ku fariistay calaa shiqihi dhinaciisa ayuu ku fariistay mutawarikan isagoo sinta dhulka dhiganayo uma sallama dabadeedna waa salaamo noqsaday yani ataxiyaadkii dambe sintiibuu dhulka dhigtay waay lugti intuu bixiyey tawarugii qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu saxiix wamacnaa qowlihi idaa qaama min asajdatayni rafaca yadayhi yacni idaa qaama markuu uu kaco waay min arakcatayni labada ragco markuu ka kaco gacmihiibuu kor u taagayay markaasuu qala xadaثna mxamed bn bashaar whuwa gundar wاlxasan bn caliin اlxulwaniyu wslmt bn shabiib wغayru waaxidi qaluu xadaثna abu caasim qala xadaثna cabdاlxamid bn jacfari qala xadaثna mxamed bn cmr bn caطا qala samictu aba xumaydin الsaacidiya fi cashrati toban isagoo macooda ah min asxaabi الnabiyi sal l slm nabiga asxaabtiisa ka mida fiihim abu qataadaة bnu ribciyin fadakara naxw xadiidi yaxya bni saciid ayuu sheegay bimacnaahu wazaada fiihi abu caasim wuxuu ku daray abu caasim can cabdilxamiid isagoo ka warinaya ibni jacfar hada alxarfa xarafkan soo socdo qaaluu waxay yidhaahdeen sadaqta markuu dhammeeyey sadaqta bay dheen run baad sheegtay haakadaa salla nabiyu sal l salam nabiga sidan buu u tukaday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina